maxamed bashiir aada iyo aada u mahadsan tahay shirkan golaha wadatashiga qaranka maalintiisii labaad ayuu galay iyadoo shirkan uu shir gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud waxaana qeyb ka ah oo ka qayb galayay madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug hirshabelle koonfur galbeed iyo jubbaland iyo maamulka gobolka banaadir runtiina ujeedada ama kulankan qodobada sida weyn loogu gorfeynayo waxa ay ahaayeen sidii loo dardargelin lahaa la dagaalanka argagixisada iyo sidii loo dhamaystir lahaa dastuurka iyo sidii horey loogu socodsiin lahaa nidaamka dowladnimada soomaaliya iyo qodobo kaloo muhiim u ah dalka iyo dadka soomaaliyeed ayaa loogaga hadlaya maalintii labaad ayuuna kulankan soo galay waxaana la rajeynayaa in natiijooyin wax ku oolahi ay kasoo baxaan marka ilaa hadda madaxdu maxay isla garteen maxaa weli dhimanoo doodoodu ay socotaa
madaxdu qodobadii horey waxyaabihii u fulay iyo waxyaabaha aan fulin ayaa laga wada doodaya iyo sida suurtagale u tahay heshiisyadii hore loo gaaray sidii hore loogugu sii ambaqaadi lahaa marka weli doodihii wadahadaladii way socdaan si qurux badan oo ayayna ku socdaan oo runtiina waxaad moodaa in sidii ay kulankoodii shalay u bilaabeen ilaa iyo maanta uu socdo in uu ku socdo wanaag iyo si qurux badan inuu u socdo kulamadooda waa tahay qodobka amniga oo kale ayaa la warinayaa in ay madaxdu isku raaceen laakiin qodobka weli dhiman uu yahay kan doorashooyinka arrintaasi iyo bal dhinacyada ama meelaha la kala taagan yahay iyo sida loo waajahayo arrintaasi ma la isla soo qaaday maxaase aad filaysaan in ay kasoo baxaan qodobkaas
maxamed bashiirow warka nuxurkiisa marka kulanku soo dhammaado ayaa warmarteedka lagu soo saari doonaa laakiin ilaa iyo hadda madaxdu waxaad moodaa in si habsami lahay wadahadaladooda ay u socdaan qodob kasta oo miiska lasoo saarana dood si saraaxad lahay inay uga wada doodayaan dhammaan madaxda goobta fadhida oo madaxweynuhu hogaaminayo waxaana rajeynayaa in ilaa iyo berito kulankani ay ka soo baxaan waxyaabo dadka iyo dalka soomaaliyeed ay ku farxaan insha allah waata ugu dambeyntii mudane cabdiraxmaan xudeyfi waxaad warbixin naga siisaa sidoo kale madaxweynaha ama hogaamiyaha s c khatumo ayaa shirka maanta qeyb ka ahaa oo ka hadlay sida wararku ay sheegayaan bal haddii arrintaasi ay jirto iyo waxa uu shirka ka sheegayba
aada umaasan tahay hogaamiyaha s c khatumo galabta ayuu maxaa la dhahay soo gaaray xarunta qasriga madaxtooyada ee villa soomaaliya oo kulankan uu ka socdo waxaana uu warbixin siinayey madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayuu warbixin ka siinayay xaalada guud ee s c khatumo sidaad og tahay s c khatumo weli xubin kama ahan golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed hase yeeshee hogaamiyaha mudane cabdulqaadir axmed fardiye waxa uu kulankani maanta uu madaxweyneyaasha hortooda oo madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha kaleba uu hortooda ka bixiyey warbixin guud oo ku saabsan xaaladda s c khatumo waxaana uu bogaadiyey kulankan iyo qaabka uu socdo